barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
door wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha mayna ay tahay toddobiyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala soo xuseynaya anigoo ah jamaal axmed ismacaan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mid ah waayaha jacaylka ee dhallinyarada shiine maxamed cawid oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool laascaanood ayaa leh intaan gabadh jeclaaday ayaan heestan u qaaday tandharakumaydhaay bidhaansiga kalgacalkaay xaramkii barbaarataay beertii xorriyadaay bara caafimaadiyo guri laysku bantaay baxsanay hargeysaay
waa tahay sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay wiil dhallinyaro oo ka ganacsada xabagta ama xijiga
beeyadu waa jiraa wuxuu kala yihiin beeyo iyo maydi bay kala yihiin haddii la kala saaro beeyada waxay kusoo godaa toddoba bilood ilaa lix bilood bay kusoo godaa maydiguna wuxuu kusoo godaa labaiyo toban bilood ilaa afar iyo labaatan bilood oo la- laba sano ah
sidoo kalena waayo waayo hees uu qaadi jiro dad badan laga yaabo xilliyo hore inay xasuusan jireen oo aad loo jeclaa waa hees uu ku luuqeeyo xasan aadan samatar ayaa niyada maanta barnaamij ka mid ah.
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka
waxaa dib loo dhigay shir laga waxaa dib loo dhigay shir la filayey in ay soddonka bishan meey yeeshaan falastiin iyo israa'il kaas oo la filayey in dib loogu bilaabo wadahadalladii nabadeed ee labada dhinac madaxweynaha dalka faransiiska francia olan ayaa sheegay in dib u dhacan uu sababay in xilligaas uu mashquul yahay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry olan ayaa sheegay in wadahadalladu ay furmi doonaan xilli ka mid ah wakhtiga jiilaalka ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada arutbah ee dhinaca galbeedka ka xigta gobolka anbar ee dalka ciraaq kooxaha daacish taas oo isku xirta deegaanada ay kooxdaasi maamusho ee xadka syriya iyo jordan afhayeen u hadlay ciidamada gaashaandhigga maraykanka peter crook ayaa warfidyaenada u sheegay in marka la eego qariirada ay magaaladaasi leedahay muhiimad gaar ah horaantii sanadkan ayaa kooxda daacish waxay luumiyeen dhul ku yaala bariga syriya gaar ahaan meelo u dhow xadka sinjaar marka ay dagaallo la galeen ciidamada ka soo horjeeda
duhur wanaagsan idlahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan abwaan shiine maxamed cawad dhoofe wuxuu ka mid yahay dhallinyarada laascaanoodkaas oo si weyn ay u jecel yihiin dhallinyarada ku nool magaaladaasi isagoo madadaalo aad u madadaaliya dhallinyarada haddaba shiine ayaa ka warramaya waayihiisa jacaylka iyo heeso ay hore u qaadeen fanaaniin hore oo uu u beddeshay ama uu saartay ereyo uu isagu leeyahay si uu waafajiyo waayihiisa ama hadba sheekada isaga soo food saarta haddaba kusoo dhowaada qayb labaad oo ka mid a waraysi uu la yeeshay wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol berdhowda halkan baadiyaha tegey baa gabadh iigu tiri "Een, aan sii wada carowno kolley halkaas hore baad ku sii socotahay gabadhii waxaan ku idhi markaanu meel dhexe marayno baa baal sheekay isugu kaaya duba dhacday gabadhii gabadhi waxay igu tiri niyow magaaladaynu markaynu tagno magaalada barnaamij gaara bayn leenahay Een, meel baa lacag layga soo diraa ka idhi wiilaan wala nahay baa dibadaha iyo meelahaa galay Ee, maraykanka iyo meelahaas u gala washington iyo meelahaas dabeedna wiilkii dee dhowr casoo lacagtii omaan tegin oo maan qaadan hase ahaatee dee meesha la yidhahdo dahabshiil dee ma garanaysaa igu tiri dahabshiil haddii aa- aad geyside marka magaaladii gallo daana nin magaalaha baan hayana dee gabadh baadiya markaa ka soo dhaqaaqday weeye waxaan waxaan ku ihi sheekada horta suukan hagaagtay meesha aad ii sheegtana ee, dee waa dahabshiil dahabshiilna anaa ku geynaya xarunta waynu wada gelaynaa ase ahaatee xarunta markaan tagno ka waran haddii aad soo- dee dhiilgarayn maysid baan kuhi gabadhii dhiilgaraynta gabadhii si kale u qaadato ya oo dee waa hadaloo hadalkana waxaa la yidhi ee, dee, hadba meesha loo jiido muuqaadee galaa dadna gabadhii qosol badan dhacda waxay igu tiri maalin oo ku aamino oo ku weri walaalkay mareyka jire walaalkay mareyka jire ee meesha igee ahaa bad anigii leedahay dee aan hawsha aan dhammaysano naasaa ma aha waan ku idhi barnaamijkii een, sidan aad mooday maaha eh waxaan ka wadaa markaan ku tuso macnaha baanga markaan ku geeyo ana soo qaadka ii qaadi maysid baan idhi macnaha. waan gabadha ku idhi dabeedna waxaa tiri gabadha haa qaadka waa lu- waa jaais waa lu- waad leedahay meeshii markaan geeyey baan ku idhi waa tana dee lacagtii gabadhii waxa la yidhi naa waa tan lacagtii lagu soo diray lacagtii hooba gabadhii lagu yidhi gabadha waxay u tiri shiinow horta markii hore waxaan mooday inaad ifalaashiso ase ahaatee inaad falaashin Een, dabeedna waxaan ku idhi dee wixii aad ku dhiilgarayn lahaa lacagtii hooyo qisooyinka jacaylka ah shaqada qisadii kugu naxdinta badneed ee jacaylka kusoo martay teebee qisadii ugu naxdinta badnaa cabdo ee jacayle waxay ahayd inaan ku idhaahdo een gabadhay hal hees muuqa inta soo istaago baan hal hees oo baaqa kuu qaadaya markaa baaqaa maqasho dee albaabka iga fur lacag inaan taaganahay hawshina waa dhage waayaa betro gabadhii xilligii taankii bay ilaashinaysa toddobadii barkii markay gaadhay baan gabadhii aaday markaan duleedka marayay baan gabadha waxaan ku idhi bustaan dharabku maydhaay bidhaansiga kalgacalkaay xaramkii barbaarataay beertii xorriyadaay bara caafimaadiyo guri laysku bantaay baxsanay hargeysaay kaagi doomay baaqi baa noo ahayd balan gabadhii albaabkii figba ka siisa Ah, ah, cawdow gudihii baan gala guriga gudihiisii baan gala gabadh wanaagsan oo markaa ay ku soo degtay baa aan aad ii taqaano dee ninkeedu qaba dee aanu ilmaadarnahay baa si wacan ii garanaysa gabadhii waxay soo dhaweysa waxaa tiri boqolkaa gala oo ku sheekaysta baa ninkii guriga lahaa oo qori sita baa gurigii yimi waa taa ceebe dhacday gabadhii albaabkii markii ka furtay baytu warsiin caaw ceeb baa taagan odaygii qori sitaa daaraddii buu fadhiistay meelaad ka baxdaana ma jirto ee gurigana dee waa qolkii isagiyo iyada ku wada hooyanayeen oo hooyba u ah baa laynagu macsuum anna dee gabadh qariga u ah dee balidhahay ceeb ha asture xaaladda halkaasi taagantihi dee maxaa xala dee kolley ee, waa taqaanaa dee nin la qabtay Ee, dee haa kolley dee nin ragga wax wali waa soo maraan dee ka dhalaya un baan la orane marba dhinac maan isku qaada daaqadda ma ka baxda ariyaa mar jiir kaa dhiga Sa- ma- mar daaqadda ma ka baxda aaliyaa mar haa talo jinkadadanba la kacdaa intaad kor boodo marba xun bay ku soo dhaca gabadhii waxaan ku wiri furaha soo qaado dushiga iga handaraab albaabka igu qufil ilaa masiibadan iyo hooggan iyo ba'an anaa soo doontay Ee, gabadhiina dee waxba waad aragtaa xaalad meel marase dee odag hore noogu tallaabi dheh saan xagga dambe uga boodo gabadhii ragnimay samayso albaabkii bay dushaygii qufis anigii calooshaydii marba talo maxaa dhici doona ninkii qori waa ka wata qorigu wuu cabaysan yahay xaaladdu cirkay maraysa gabadhan way isjeceshiinoo weli hadeeraad kulan yeelateen oo dee mana aaminsani waa- markii ugu horreysay oo facebook ugu horreeyaba dee gabadhaan wada xidhinno oo dee ma aaminsaniba xitaa iyada xitaa iyada laftigeedu ha xitaa iyada laftigeeda waxaan ka baqayaa inay igu tiraahdo waa ninka guriga ku jira kaale qabo ama jiriyo dee dabagalo waan aniga laftiga igu walbeego dee gabadhi jacayl kamaan dhadhacsan weli qalbigeedii dee ma degin kaygana may degin weli ee barashoon baa noo socotay kowdhe cabdow tii gobolka iga raacday taasaa ka mid ahayd aad buu mahadsan yahay shiine maxamed cawad oo ku magac dheer dhoofe wuxuu ku nool yahay magaalada laascanood qayb saddexaad oo welibana uu si gaara sheekooyin xiisale ugaga sheekaynayo ayaa inoo hadhay halkaadka wuxuunuu warramayay wariyaha v o a laascanood cabdikariin olol
duur wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a ayaad dhegaysanaysaan markana maxamed maxamuud oo ah wiil dhallinyaro oo ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari waxa uu ka shaqaystaa xijiga iyo xabkaha kale ee dhirta laga soo gurto wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuu uga waramay waxa uu xijiga yahay iyo sida uu ugu shaqaysto
magacaaga maxamed maxamuud Eh, maxamed waxaa ka mid tahay eh, dadka dhalinyarada ah ee xijiga ka shaqaysta shaqadeedu waa xiji xiji baana ka shaqaystaa nin la yaraa baana dhalinyara macnaa macnaa dhalinya- dhalinyaraan ahay nin la yaraa baana xijiga waan ka shaqaystaa xijiga waa la sircaa laba iyo toban bilood baa lagu sircaa marbuu kusoo go-aa marna wuxuu kusoo go-aa laba eh, afar iyo labaatan bilood waa gaartay beeyadu waa jira wuxuu kala yihiin beeyo iyo maydi bay kala yihiin haddii la kala saaro beeyada waxay kusoo godaa toddoba bilood ilaa lix bilood bay kusoo godaa maydiguna wuxuu kusoo godaa laba iyo toban bilood ilaa afar iyo labaatan bilood oo la- laba sano ah dad badan oo dhalinyaro ah oo ku dhagaysanaya iyo dadweyne kale baa isweydiinaya muxuu yahay geedka la yaraada xiji bal noo faahfaahi qaabka loo guro xijigu waa laba midna waxa weeye kan awalahu ugu horeeya waa maydi maydiga waxa weeye hoos yimaada waa beeyada ee waana labo maydiga sita ee waxay yihiin lab iyo dhadig baa lakala yidhahdaa maydiguna waa lab beeyadana waa dhadig Ee, markii la yidhahdo marka midhahooda ay- macnaha la iibinayo waxaa macnaha sarreeya maydiga sarreeya see loo guraa waxaa loo guraa maydiga macnaha waa la sarcaa oo waa hore hore alawalu horta waa la nagfaa haddii la nagfo dabeedna qoloftaasaa laga qabaa dabeedna halkaasa sarca laga wadaa horta maydiga wuxuu ku irmaanaadaa ilaa afar aa gaadho irmaankiisi maydiga ma aad gaadho markaa ilaa se- a- afar mariso ilaa saddex mariso baa irmaankiisi gaadhaa dabeedna waxa weeye irmaankiisii oo caanihiisii baa baa gaaraysaa xawa- waxaa ka baxaysa waxaa ka baxaysa fiirtaa ka baxaysa markii adigu xijiga laba la mariyo ilaa saddex la mariyo fiirtaa macnaha ka baxaysa dabeedna markii fiirtadu ka baxdo halkaas shaqa halkaas macnaha kaga wadaysaa marinaysaa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban baa la gaaraysa laba iyo toban markaa mariso ilaa kow iyo toban waa xiji waa waa jilabanaysaa markaa ka rabto laba ee markaa rabto la ee markaa rabto marka inaad laba jeer ee, laba raadho waxaa marinaysaa laba iyo toban ilaa laba iyo toban afar iyo labaatan baa marinaysaa ilaa sagaal iyo toban baa marinaysa intaad aad mari kadha awoodaadu ay marin kadho macnaha oo haddaan macnaha ama si haraad kuelin ama si oon kuelin ama si ay dhib kuwin ama si xa- xanuunsan dabcan inta hadda caafimaad tahay inta jaanis aad u heli kadho ee macnaha qofku macnaha wax- qofku macnaha waa nafley marbuu xanuunsan karaa marbuu macnaha meel ka riiqsan karaa wuu dhib badan yahay oo waa dhalinyaro say u badan tahay macnaha waa waa dad dad macnaha ka dhacay waa jiraan waa khatar waa waxa weeye waa maydigu siduu u badan yahay waa khatar beeyada ruuxeedu waa iyada waa lix bilood waxaa koowaad baa nafaysaa ilaa ilaa sagaalaad ilaa sideedaad baa kasoo guuraysaa sharafteeda haddaad rabto beeyaduna waxa weeye khadkeedu iyadu waa sida- waa waa toddoba bilood ilaa lix bilood weeye waayahay geedka markii la gurayo maxaad samaysaan oo muxuu ahaaye gabayo geeraara ah maxaa ku saracdaan horta geedka markii la bilaabayo alawaluhu horta bisinka waxaa ka horeeya ma jiraan horta bisinka lagu baa baa lagu bilaabaa bismillaahi raxmaani raxiim acuudu billahi shaani rajiim baa lagu bilaabaa marka ku xirto ayaa intaa ku bilowdo alawalu inta aad ku bilowdo ee macnaha waxaa ku bilowdaa macnaha gaba yar baa macnaha ku bilaabaysaa gaba yar waxay xiji oo saluu yahay malayseeri waa berijeeraan sagaal kuweyso seeraan sagaal kuweysayo seexuma aqaan intaas ku bilaabaysaa dabeedna intaas kaga wadanaysaa waxa weeye xijiga hawshihiisi qaabki- qaabkiisii macnaha aniga waa laga badiyaa nin la yaraabayo baa macnaha baan ahay laakiin macnaha dee waa lay tusay oo macnaha nin haddii ku dhashay macnaha horta ma- macnaha ma jiro ninkaas waa bartay waa la tusay laakiin waa laga qabeersan yahay waa laga wen yahay waa waa laga badiyaa laakiin dhalinyarada macnaha ee, Halka waxa uu- shaqaysataa ka mid tahay.
hadda dhalinyarada shaqaysto macnaha la tababarayo macnaha xijiga qaabka loo guro iyo qaabka loo sirco iyo qaabka loo wado iyo hawshiisa iyo wixiisa iyo dhan in macnaha la tababarayo haddii macnaha tababarkii macnaha oo xijiga loo tababaray waxa weeye haysta baan ahay maxaa ku dooratay marka inaad eh, xijiga gudho adigoo nin dhalinyaro ah waxaan ku doortay marka hore waxaan in la yaraa waanaha macnaha baagamuuda shaqada macnaha shaqa aan macnaha haddeen aan qabto macnaha shaqa macnaha ma macnaha ma lahayn shaqalaan ma- maadaama shaan dabcan markii shaqalaan ay igu dhacday oo shaqalaantii ay igu dhacday ay- waxa weeye shaqa marka waxaan ka doon- ka doortay macnaha inaan waxa weeye maadaama aan dee iskool ku jirin ama si aadan macnaha dee waxba aadan ay macnaha meel aadan ka shaqaynin macnaha dee maadaama dabcan inaad macnaha xijiga aad gudho oo macnaha aad ka shaqaysato dabcan rag- rag dhalinyara waan arkay lacag ka qaata fara badan waa arkay Ee, markaa ragga arkay dhalinyarada oo macnaha ee dhac laga qaatay anna aan muddo badan baaga muddaan iska ahaa waxaan dhalinyarada saaxiibada oo kula mida oo kula shaqeeya macnaha hadday tababarnaan bale ka warran waxaan leeyahay kawalan ku tababaraynaa Ee, xijiga qaabkiisana macnaha waa ku tusaynaa ee haddii xijiga qaabkiisa xijiga waa la geeyey waa la tuto macnaha hore beeyaa lagu tababara dabeedna maydinga qabsaday sidii baan shaqadii ku bilaabay oo macnaha dee oo ku guul gaaray inteed ku guda jidhay eh, sarcidda maydiga ama xijiga ee maxaa dhibaato ah ama maxaa caqabada ah caqabada dabcan hadda anuu bey sarcaaye macnaa macnaa inaan ka dhaco macnaa haddi nabar iga gaaro macnaa waa jidhaa laakiin macnaa nabar weyn ma gaarin ilahi waa isakiray waa ka badbaaday rag badan oo la socda macnaa gaaraan waa jiraan nin laakiin de wax macnaa wax weyn male wax kasta waa kusoo maraya nin wax kasta adduun waa kusoo maraya nin oo macnaa de waa ku helaya kulbaa ku helaya bahdaa ku helaya wax kasta waa ku helaya laakiin haddee macnaa mushkilad macnaa weyn oo ida iga heshay waa dee aan sheegto ma jirno ma jidhaa intaad ku guda jidhay ee xiliyadaada shaqo ee xayawaanaadka ee duurjoogta ah ee oo kusoo weeraray ma jiraan xiliyadaas wax wey waa jiraan shabeel baa jira shabeel baa mar macnaa helay oo xayawaanka xag shabeel baa annaga uu wadankayo xuna shabeelkaas oo i weeraray macnaa anuu habeen macnaa hurda oo keligeeya meel hurda oo i weeraray waa uu jiraa oo haddaba aan macnaa ka il horreeyey markuu i weeraray waan ka il horreeyey kaga cid horreey marka ka il horreeyana oo iga tegey waa jidhaa
maxamed maxamuud ayuu kaasi ahaa oo wiil dhallinyaro oo ka ganacsada xijiga bey-ada iyo xabkaha kala gedisan ee deegaanada puntland gaar ahaan boosaaso iyo deegaanada u dhowdhow waxaana uu la hadlayey wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haye ismaaciil maxaynu xiga haatanna dee dhinacii heesaha heesteennu inta qaybta ka mid a markii dhow dhegaystayaasha maqashiinay haatanna muusikeedu inoo baxayo waa heesta qaranjo ee ku looqeeyo fanaanka weyn xasan aadan samatar
قلبي نور عيد
qalbi nuurayda heestaas xasan aadan samatare qalanjooda intaas kaga nimaadno haatanna waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay aada u danaynayaan ama u sugayaan dhinacii ciyaaraha waa kan jamaal cali xuseen oo inoo haya jamaal jamaal cismaan
waatan haddii aynu ku horrayno dhegaystayaal maalinta birito waxaa la deeli doonaa faynalaha koobka yuruba liig ee kooxaha liverpool iyo f c sevilla ay isaga hor imaan doonaan gigada san jacob bark stadium ee naadiga f c basel ay ku ciyaarto waddanka switzerland macalinka naadiga liverpool georgian club ayaa waxa uu sheegay in naadigiisu ay guul ka soo hoyin doonto kulankaas ay dhinacyadu yeelan doonaan isagoo sheegay inaanay waxba ka gelin naadiga f c sevilla oo labadii xilli ciyaareed ee ka horreeyey kan iyadu ku guulaysaday koobkan hadda la dheelayo naadiga liverpool waxa ay la dheeli doontaa kulan xiise badan f c sevilla waxaana sevilla ay doonaysaa in markeedii saddexaad oo isku xiga koobkan ay kaga guulaysato ay ku guulaysato iyadoo markanna doonaysa inay garaacdo naadiga liverpool liverpool macalinkeeda waxa uu ku celiyey inuu ku kalsoon yahay ciyaartooydiisa haddii aynu eegno dhegaystayaal tobankii sane ugu dambeeyey koobkan yuruba league siday kooxo ugu guulaysteen ayaa labada kun iyo shantii labada kun iyo lixdii xil ciyaareedku waxaa ku guulaystay naadiga f c sevilla oo hadda faynalaha joogta waddanka spain labada kun lix iyo laba kun iyo toddobo sevilla ayaa mar kale koobkaasi difaacatay oo ku guulaysatay laba kun toddobo laba kun iyo sideedna zend ayaa ku guulaystay labada kun iyo sideed laba kun iyo sagaalna shakhta dunesk ayaa koobkaasi ku guulaystay laba kun iyo sagaal iyo laba kun iyo tobanna atletico madrid xilli ciyaareedka laba kun toban iyo laba kun kow iyo toban f c porto ayaa ku guulaysatay xilli ciyaareedka laba kun kow iyo toban laba kun labayo toban mar kale atletico madrid ayaa ku guulaysatay xilli ciyaareedka laba kun labayo toban saddex iyo tobanna naadiga chelsea ayaa ku guulaysatay xilli ciyaareedka laba kun saddex iyo toban iyo afar iyo toban f c sevilla ayaa ku guulaysatay laba kun iyo afar iyo toban iyo laba kun shan iyo toban sevilla ayaa mar kale ku guulaysatay habeen dambese liverpool ama sevilla cidda guulaysan doonta waa la arki doona claudio ranieri macalinka naadiga leicester city waxaa loo magacaabay macalinkii ugu wanaagsanaa ee horyaalka dalka ingiriiska ee sanadkan claudio ranieri oo wadanka talyaaniga u dhashay ayaa naadiga leicester city waxa uu ku hogaamiyey koobka premier league ee dalkaasi ingiriiska laga ciyaaro waxaana lix iyo afartan jirkan waxaana afar iyo lixdan jirkan aan idhaahde uu noqday macalinkaasi naadiga foxeska uu ku leeliyo in ay koobkaasi ku guulaystaan ciyaaryahan zalatan ibrahimovic oo markaa dhowaan sheegay inuu waayihiisa ciyaareed ee naadiga kubadda cagta ee bakisan germany waddanka faransiisku soo gabagabeynayo ayaa waxaa jiray kooxo dhowr oo lala xiriirinayo naadiga manchester united ayaa la sheegayey inay ciyaartooygaasi si aada u danaynayso hase yeeshee wakiilka ciyaartooygaas mino riola ayaa waxa uu warkaasi ku tilmaamay kuwa aan xaqiiqo ahayn zalatan ibrahimovic ayaa waxaa hadda doonaya kooxo kale oo dhowr ah oo waddanka ingiriiska maadaama uu sheegay inuu ingiriisku aada u jecel yahay naadiga barcelona ayaa rajaynaysa inay la soo wareegto daafaca naadiga las balmas ee mauricio lemos ciyaartooyga labaatan jirka waddanka yurugwa u dhashay ayaa qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigay xil ciyaareedka naadiga las balmas waxaana naadiga ay ku doonaysaa in ay kula soo wareegto afar milyan oo lacagta yuuraha dalkaasi aan irahdee dalalka yurubta laga isticmaalo hase yeeshee naadiga jasiiradda kanariga ka dhisan ayaa warkaasi soo diiday waxaana ay sheegtay in ciyaartooygaasi uu naadigu qandaraas kula sii joogayo ilaa iyo laba kun kow iyo labaatan ciyaaryahan santi cazorla oo u ciyaara naadiga kubadda cagta arsenal ayaa waxa uu cabsi ka qabaa in uu saameyn ku yeesho dhaawacyadii naadiga kubadda cagta ee arsenal uu xil ciyaareedyadii laga soo gudbay uusan la dheelin marka ay timaado koobka yurub ee naadiga kubadda cagta waddankaasi spain oo hadda ay isku diyaarinaysa in markoodii saddexaad oo isku xiga koobkaasi ay ku guulaystaan ciyaartooygaasi asal ahaan magaalada austriaska la yidhaahdo ee waddanka spain ka soo jeeda waxa ay waxaa jirtay in uu kulankii ugu dambeeyey ee naadiga arsenal afar gool iyo waxba kaga adkaatay aston villa uu ciyaaray isagoo muddana ka maqnaa naadiga kubadda cagta ee waddankaasi ingiriiska ka dhisan ee arsenal dhegeystayaal xubintii ciyaarahan halkaa inoo joogto maanta
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaara haatanna gebagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaaye hees haatan soo baxday oo ay ku wada luuqaynayaan fanaanka nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan oo lagu magacaabo xilasha ayaa dhegihiina kusoo maqan
dumarka ma soo xulan
sawkuma xaarin lubigo dadka kama xiga oo dumarkama soo xulan
sokuma xaq dhowro inta kuma xurmeeyo sokuma xaq dhowro inta kuma xurmeeyo xag kastaba danteeni xagal daaca kama jiro sokuma xaq dhowro inta kuma xurmeeyo sokuma xaq dhowro inta kuma xurmeeyo xag kastaba danteeni xagal daaca kama jiro
soo xulo soo xulo gobaadey duun xariir u dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin amuune xasilooni maadgelin soo xulo soo xulo gobaadey duun xariir u dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin xasilooni xasilooni maadgelin
soo jacayl xadafo awada naftii xulay naftii xulay inan kugu xandiya oo ku xiiso xiiso ku xiiso ima badin soo jacayl xadafo awada naftii xulay naftii xulay inan kugu xandiya uun ku xiiso xiiso ku xiiso ima badin codkaasi nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan wuxuu gebagaba u yahay idaacaddayday duhurnimo ismaaciil xuseen farjaran oo ah iyo weliba jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheero oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiise leh
xaqa caashaq leeyahay markaad ila xilqaadaan dib baa kala xorownaye xaqa caashaq leeyahay markaad ila xilqaadaan dib baa kala xorownaye
soomaanka xera iyo xarunkaaga maandhigin soomaanka xera iyo xarunkaaga maandhigin doqu xulashadaydan iska sow kuguma qorin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.